salaan u dirayaa dhammaan shacabka puntland meel kastaba ay joogaan gaar ahaan waxaan salaamiyay bahda waxbarashada ay ugu horeeyaan madaxda iyo shaqaalaha ardada macallimiinta iyo dhammaan waalidiinta ardada dhashay ayaan salaan buuxda halkaan uga dirayaa waxaan kaloo salaamayaa bahda saxaafadda guud ahaan baan inii salaamayaa haddaan intaa ka gudbo mudanayaal iyo marwooyin sidaa la socotaan waxaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dhowaan baahisay in shacabka iyo dowladda puntland ay iska kaashadaan qaadista imtixaanka guud kadib markii ay meesha ka baxday kabiddii beesha caalamka khaas ahaan euda annagoo markaas markay ka baxday waxaa intaas dhacday in aanu go-aaminay in dugsiyada sare lagu kordhiyo labaatan dollar si imtixaanka guud oo qiimo iyo qaaya ugu fadhiya puntland ay shahaadadooda ay ugu helaan dugsiyada hoosena waxaa lagu kordhiyey shan saaad ogsoontihiinna markaa waxaan u kala qaybinay iyudu markay meesha ka baxday dowladdayo waan u kala qaybinaya shacabka si laysaa kaashado waayo tayada waxbarashada waxa ugu weyn waxa weeye imtixaanka oo soo saara natiijada ardada iskuul kasta meeshuu marayo ayaa lagu qiimayaa waxaana weeye waa kii shahaadada lagu qaadanayo dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee ay dadka loo yaqaano oo ardaygu shahaadadiisa ku helaayey kuwa sare weliba ay ku helaayeen shaqooyin ay ku helaayeen ay ku helaayeen scholarshibyada ay ku helaayeen arrintu markay sidaa u dhacday oo aan u kala qaadnay waalidiinta iyo dowladdu inay kala qaataan waa si aad ula socotaan dowladdu runtii ay culays weyni saaran tahay marka innagu wasaaradda waxbarashada aanu ka hadlo culays weyn baa dowladda saaran kabidda ay kabto macnaha adeega wasaaradda oo dhan oo wasaaradda wasaaradda ugu wasaaradaha ugu ballaarana iyadoo ay aanu ballaariynayno sanada kan tayada madbacadda wasaaradda waxbarashada ugu yaraan aan kusoo kordhinayno ugu yaraan laba mashiin oo casriya ugu yaraan ilaa laba boqol oo kun oo garsa dollar noqonaya marka la eego lacag ku dhow iyadoo wasaarad ay taas maartay dowladdu ay ballan qaaday in la bixiyo dhowaan midda labaad si aad ula socotaaba ay dhisayso dowladdu xarunta cusub ee wasaaradda waxbarashada dhowaan la dhagax dhigaayo haddee bisha tan insha allah saadir dhalanaysa horaanteeda imtixaanka aanu saaray boqolkiiba afartan aanu saaray oo culays aada u badan yahay wasaarad keliya marka intaasoo la roqdo waa garanaysaa itaala xoog ay leedahay waxaa marka dhacday soo baxday markii aanu aragnay cabashada qaar ka mida waalidiinta iyo maa iyo maamulayaasha dugsiyada puntland markaan aragnay xaaladda abaaraha iyo danyarta waalidiinta qaarkood markaan aragnay baahida loo qabo tayeynta waxbarashada puntland oo waliba imtixaankaasuu ka kow yahay oo uu yahay waxa keliya oo aada iyo aad dowr weyn uga qaadanaya tayeynta waxbarashada iyo horumarkeeda waxaa marka wasaaradda wasaaradda waxbarashadu ay samaysay inay dib isugu noqoto in la rogrogo waxaa la yidhi xaaje maartay aan la rogrogin qaayama laha kadib waxa waxaan waxaas wasaaradda waxbarashadu ay go-aamisay sida soo socota ardada dugsiyada sare oo markii hore labaatan lagu kordhiyey waxaan laga dhimay toban dollar baa laga dhimay tobankaa dollar waad arkaysaan culayskay leedahay waxay noqonaysaa inaanu ku kordhino inaanu inaanu saaro dowladda la saaro markaa waxay noqonaysaa in iyagu bixiyaan soddon dollar ay bixiyaan nimanka foonfoorada ardada foonfoorku dugsiyada dhexe markii hore iyaga wax yar baa loo kordhiyey isaga shan iyo tobankoodii baa loo daynayaa shan baa loo kordhiyey marka waxay noqonaysaa shan iyo toban dollar inay bixiyaan marka taas waxay noqonaysaa in qarashkaas inta ka dhiman dowladda loo kordhiyo waad arkaysaan xoogga marka ay leedahay waataan horey idinku soo gaabiyey lacagiyowga badan oo ay dowladdu ay ku ay maaragtay ku ay bixinayso ee wasaaradda warashada waxbarashada ku hawlan ku wajahan sidoo kale wasaaradda waxbarashadu waxay raadinaysaa mustaqbalka dhow in hal hal waara loo helo lacagtaas imtixaanaadka waayo sababto a imtixaanaadku waxa ugu muhiimsan oo dawlada ay leedahay oo d- dawladdaasu markii siyaasadda waxbarashada een, loo loo dhigo waxa keliya aad ku qiimaynaysid weeye oo muujinaysa mu- ama muraayad u ah waxbarashada dalkaasu marayo een, maadaama ay saa tahay waxaan rabnaa inaanu insha allah mustaqbalka soo kasaa cid kastaba aanu la kaashanne aanu la kaashanno oo arintaasu ay noqoto runtii arin insha allah laga bogsado marka shacabka dhammaan een, waalidiinta aad iyo aad baan u bogaadinayaa puntland waayo markii burburku dhacay runtii waalidiintu dowr lixaad le bay ka qaateen lafdhabarta tacliinta maanta puntland lagu ammaanayo dibad iyo gudoba waalidiintu lafdhabarkay u yihiin waayo qarashaadka badankooda aad arkaysid iyagaa bixinaya haddaba waxaanu leenahay mar haddii burbur dhaco waad garar arkaysaan meel adag baa la marayaa dowlad iyo iyo shacabba waxaa ka saaran waajib caddaana ka saaran in la ilaaliyo imtixaanka waayo u- imtixaanka waxa weeye waa kan keliya oo shahaado muctarifa aad ku helaysid waa kan keliya oo aad ku helaysid maqnaysaa waxbarasho gudo iyo dibadba aad ku helaysid insha allah waxaan waxaan leeyahay dowlad iyo shacab isku duuban baynu kaga bixi karaa waayo marka ummaddu burbur marayso culaysyo badan baa iska imanaya ha loo dulqaato adduunkuna sidiisaba waxaa la yidhi een, uunka waxay yidhahdaan uunka gebi ahaantii waa gadow sursuur iyo garagiro dhibaato ah midii aad ka gudubtana tu kalaad ku garab taal ruuxii garaad lahaa dhibaat- dhibaatada garwaaqsada dunidu waa seer kaliskaas weeye markaad mid ka gudubtid cabaar baad nafisaysaa mid kalaad gelaysaa marka muddadaasaad bini aadamku kaga baxaa ee ma jirto waddo weynu iska haloosiya maaha adduunyadu marka markii wax la ar- adag ay yimaadaan ha loo dhib qaato ha la iskaashado sidaas unbaa lagaga baxayaa insha allah tacliintuna waxaanu inii sheegaynaa gudo iyo dibadba inay tahay mid taya leh oo lagu ammaanay puntland waalidiinta iyo inta ka shaqaynaysana hambalyo islaam baan u diraayaa wada shaqayn wacan